الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeenna wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suuratu taxriim suuratu taxriim suuradda la yidhaahdo ataxriim madaniyatun wey aayaadkeedu waa toban iyo laba aayadood waana suuradda lixdan iyo lixaad xagga suwarka qur-aanka tartiibka suuraddani waxay ka hadlaysaa axkaam iyo qadaayaad la xiriira bibeyti nubuwati nubuwada beytkiisi iyo gurigiis guryihii nebiga calayhi salaatu wasalaam ummahaatu lmu'miniin oo aswaaju rasuulillaahi ah sala allahu calayhi wasalam ayaa laga hadlayaa waxay suuraddu ku bilaabanaysaa warramid laga warramayo rasuulka iskaxarimidda oo iska xarimay calayhi salaatu wasalaam jaariyadiisii ama mamluukadiisii maariyat alqibdiya oo naftiisa ka xarimay markii la raaco riwaayadaas wuxuu iska xarimay inay ahayd mamluukadiisaas iyo markii uu iska ka mancoomay taxriimkaa waxaa looga jeedaa iska joojiyey gabadha mucaasharadeeda isagoo ku raaligelinaya xaasaskiisii kale qeyb ka mid ah raqbadooda isay rabeen deedna canaan baa timid xag rabbi bay ka timid yaa ayuha nebiyu lima tuxarimu maa axla allahu laka baa la soo deji waxay suuraddu ka hadlaysaa arrin kaloo weyn oo khatartiisa leh waa ifshaau siri sirta in la faafiyo inay khatarta gaar ahaan alladii yakuunu bayna azawjayni labada isqaba waxaa u dhaxeeya in la faafiyo fatarta ay xambaarsanta arrintaasina huwa aladii yuhadidu alxayaata azawjiya waa arrinka baabi'inaya ee handadaya nolosha reernimada waida sarara nabiyu ilaa bacdi aswaajihi xadiida baa layna dhihi doonaa ee nebigu marku xabsaa lagu tilmaamay sheeko ku siraysay uu yidhi qari deedna ay faafisay oo ay caaishay u sheegtay ilaa arrintii faaftay ilaa nebigu damcayba inuu xaasaskii furaba xaasaska nebiga qaybo ka mid ah amaba markii tanaafus iyo tartan dhex maray ayaa iyadana laga hadlayaa casaa rabbuhu in dallaqa kunna baa la dhihi doonaa suuradda waxaa lagu gebagabaynayaa laba tusaale laba maal midi wuxuu u ahaaday haweeney ama xaas zawjo kaafirad ah oo nin saalixa wanaagsan uu qabo maalna wuxuu u ahaaday zawjo mu'minada oo nin faajira oo gaal ah uu qabo addoommada waxaa lagu baraarujinayaa aakhire haddii la tago qofna inuusan qofka kale hadduu doonaan wanaag ee qof wanaag leba ha la noolaan jiree uusan waxba u tarayn mar hadduusan isagu mid fiican ahayn arrimahaasoo dhan baa la bayaaninaya haddaba suuraddii baa la gudagelayaa bismi illaahi araxmaani araxiim quluu bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha annabiyu nebiyullaahi moxamedo calayka asalaatu wasalaam ayugan annebiy lima maxay baa tuxarimu u xarimaysaa u mancinaysaa maa kii axalla allaahu ilaahay kuu xalaaleeyey laka adiga khidaabkan nubuwada loogu dhawaaqay wuxuu tusinayaa bitawqiiri waatacdiim weynayn nebiga la weynaynayo iyadoo canaan la soo wado baa misna nebiga waxaa loogu dhawaaqay nubuwadii baa loogu nidooday oo tacdiimin iyo maqaamkiisa inuu sarreeyaa laisku baraarujinaya magaciisii looguma dhawaaqin sida ambiyada kale in badan saa loogu dhawaaqay yaa ibraahim ama yaa nuux yaa ciise bnu maryam iyo kuwa la midka ah ee waxaa loogu dhawaaqaa nebiga ama ama annubuwa ama alrisaala yaa ayuha rasuul iyo yaa ayuha nebiy waana daliilka u weyn oo inuu nebigu yahay afdalu اlambiyaa'i wاlmursaliin yaa ayuha nebiy yaa ayuha almuuxaa ilayhi min aلsamaa'i tafsiir ahaan waxay ka dhigan tahay kan samada waxyiga looga keenow almunaba biwaasidati اlamiini jibriil malaku jibriil waasidadiisa loogu khabroo warka lagu soo gaarsiiyo maxaa naftaada uga mancinaysaa ugu diidaysaa wax ilaahay kuu xalaaleeyey lima tuxarimu taxriimkii axkaamu khamsaha ahaa oo shaygii la xarimayey ee xaaraanta halkaasi lala aaday ee taas ilaahay baa waxna xalaaleeyey waxna xarimee waa mancin weeyaan maxaa naftaada uga mancinaysa taa qofkii la yimaada khatar kalaaba ka timaada wixii ilaahay xalaaleeyey xarima lima tuxarimu maa axala allaahu lak saasaa lagu yihi marka xabsow nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam cidna ha u sheegin ibraahiim hooyadiis waa maariyat lqibdiya moogta calaya xaraamu xaaraan bay igata una dhowaan maayo dabeedna xabsow ayada caaisha u sheegtay rwaahu diyaa اlmaqdasiyu fi اlaxaadiiث اlmukhtaara kitaabkaas weeye biisnaadin saxaxahu ibnu kaiir warawaahu اlxaakimu wاnnasa-iyu duuna tasmiyati اlama laakiin magacaabidda addoonta lama socon riwaayada kuwan dambe wasaxaxahu ibnu kaiir wabnu xajar umu ibraahim haddaa maqashidna waa maariyat اlqibdiya radia allaahu canha haddaba qisadaani maxay ahayd riwaayaad baa jira kala duwan qisadani waxay ahayd baa la yidhi yaa ayuha الnabiyu lima tuxarimu maa axala allaahu laka nebigaa wuxuu la cidlaysaa calayhi الsalaatu wasalaam gabadhii umuwaladadiisa ahayd maariya gurigaasay iskugu yimaadeenna gurigii xabsa xabsata bintu cumar abcumar dee abu xabsin baa isna la dhihi jiray gabadhaanna waa xabsa xabsiguna waa libaax daran waa libaax gabadhaa gurigeeda buu nebigu kula kulmay gabadhana markaa way maqnayd xabse la yidhaahdo maalin bay ahayd nowbadii iyo xilligii xabsa xaqa u lahaydna way ahayd xabse arrintii waa ogaatay wayna xanaaqday ee gabar kale ee gurigeedii la keenay aad bay u kululaatay nebigu arrintaa qari buu ku yidhi maariyana waaba nafteeda waaba iska xarimayba aayaadkan baa la soo dejiyey maxaa wax ilaahay kuu xalaaleeyey u xarimaysaa adoo raalli gelinaya tabtaqii xaalaad dalbaysid mardaata aswaajika aswaajtaada raalligarayntooda raalli yeelidooda raalli ahaanshahooda taas baa la soo dejiyey qisadaasi marka waxay tusinaysaa arrintu inay ku timid taxriimuljaariya gabadhaa jaariyadaa iska xarimideeda waxaa jidha riwaayo kale ama xadiid kale oo taxriimulcasl malab iska xarimidiis inay arrintu ku timid iyana waa arrin kale oo malabkaasna wuxuu iskaga xarimayey raa'ixada iyo urta ka imaanaysa awgeed ayay iyaduna ahayd haddaba sababu nusuulka nebiga dhaqankiisu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa dumarka badana uu qabay sagaal bay ahaayeene inuu qasmigooda iyo qaybtooda hameenkasa gabadhaa iska leh uu u tago maalintii xabso ku aadanayd bay waxay tidhi labadeedii waalid baan soo booqanaya waa u oggolaad hadday tagtayna jaariyaddiisii maariyat alqibdiyaa timid fa caasharahaa fii beyti xabsata buu kula mucaasharood xabsana waa soo noqotay gabadhan bay waxay ugu timid gurigeedii faqaarat kiiratan shadiidatan masayr daran bay masaydhay hadallana way tiri weliba hadallada waxaa ka mid ahaa kuu malaynaya nebi allow inaa arrinkaa maanta samaysay ilaa lihawaani calayk inaan dushaada ku dul fududahay oo aanan qiimo ku lahayn agtaada unbaa maanta arrintaas iigu dhacda gurigayga gabar kale loo keenay oo arrintaan uga dhex dhacdo nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu salaam isagoo raalli gelinaya gabadhaa dusheedaba waa ka xarima hadda laga bilaabo walaa tuqbiri bidaalika axadda qofna ha u sheegin laakiin cidna ha u sheegin markii uu agteeda ka baxay guryaha nebigu dee waa isku wada dhegan yihiin ee masaajidka nebiga iyo markii guryaha nebiga iyo qofka arka waa daris saas isku wada dhegan yihiin xabsa waxay garaacday derbigii iyaday caaisho u dhexaysay ayay garaacday hadday garaacday waana isku dhagaanaayeen guryahoodii arrintii bay sheegtay nebigu gabadha waa iska xarim nebiga xag rabbi baa laga ogeysiyey arrintii in la sheegay nebigu waa cadhoob waa xanaan dumarkiisa bil inuusan u imaanayn kulligoodba ku dhaartay waana ka dheeraaday iilihii ilaa iiluhuna waa iska bannaanaa afar bilood wixii afar arbacata ashur iyo wixii ka yarba aayaddaana la soo dejiyey yaa ayuha nebiyu lima tuxarimu maa axla allahu laka haddaba fiiri arrintan sidaas bay ku timid iyadu oo arrinta laga hadlayo waxa nebigu iska xarimay waa gabadhaas jaariyadaas weeyaan maariyat alqibdiya arrin labaad waxaa weeye sabab nusuulka la xidhiira nebigu xaaskiisii wuxuu u soo galay zaynaba malab baysiis waa ku daahay gurigaas caaisho iyo xafso oo saaxiibba ahaa abubakar iyo cumar baa kala dhalay baa waxay ku heshiiyeen mid kastaaba hadhow markii nebigu gurigeeda yimaado inay dhahdo akalta makhaafiira nebi allow geedkii makhaafiirka la yidhaahdee urta qurmuun mayaa maanta cunta iyagaas ku heshiiye wax u soo uraya waxa uu nebigu cunay midna maaha innagu laakiin aan sidaa dhahna bay ku heshiiyeen nebiguna urta udgoonbau jeclaa xabsow soo maray markaasay sidii ku tiri caaisho u tegey say sidiibay ku tiri nebiguna raa'ixa kariha aad ba u nabca maye wuxuu yidhi ma cunine sharibtu casalan cinda zaynaba ibnata jaxshi zaynaba binti jaxshi baan gurigeeda malab isisay oo nebi loo tashaday isagu haddee markaa weli looma sheegine gabdhaa u tashaday runtou sheegay nebigu calayhi salatu asalaam run waxaan ahayna maba sheegee asaadiqu masduuq weeye malab baan cabay weye ee geedkaa iyo xabagtiisa midna ma arag walaa nacuuda lahu uba noqon mayo dib dambe malab koo cabi maya hadduuba saa usa urayaba sidaa markay dhacday waxaa soo degtay yaa ayuha nebiyu lima tuxarimu ma axala allahu laka marka labadan riwaayo riwaayada horaa mufasiriinta agtooda caan ama shuhro badan mashhuur ah oo maariyat alqibdiya inay ahayd wuxuu nebigu iska xarimay daaruqudni baa soo saar ibnu cabaas buu ka wariyey baa laga wariyey middan laakiin malabka saxiixaynkaa lagu sheeg wa hiya asaxu isnaadan min aluulaa tan casalka iyo malabka baa ka saxiixnimo badan tan hore laakiin middan malabku inay sababu nusuulka ay ahayd lafteeda waa la biciisanayaayo midda hore baa arrimo badan markii la fiirsho u dhow ilaa malabka gabdhaha qaar laguma raaligelinayn tabtaqii mardaata aswaajik baa ka mid a culimmada qaar waxay dhaheen waxaa dhici kadha qaala alxaafid fi lfatxi yaxtamilu an takuuna alaayatu nazalat fi sababayni labada arrinba inay ku timid oo ku soo degtay macan taxriim alcasal iyo taxriim aljaariya labadaba shawkani wuxuu yidhi fa haadaa sababaani saxiixaani linusuuli اlaaya waاljamcu mumkin waana la jamcin karaa labada qisaba inay dhaceen qisatu اlcasal iyo qisatu maariya labadaba qur-aanku ku soo degay arrinku marka sidaas baa mufasiriintu uga hadleen oo ay ku tilmaameen qaala alculamaa wasaxiixu fii sababi nusuuliha annaha fii qisati alcasr laa fii qisati maariyat almarwiya fii kayri saxiixayn maariya qisadeeda saxiixaynka kayrkood baa lagu wariyey qaal النسائي isnaadu xadiiث caaئiشha في الcasل jayid صaxiix غaaya taasna halkaasaa la dhigayba yaa أyuha النabiy lima تxarimu ma axala اllahu laka tabtaqii xaalaad dalbaysid mardaata أswaajik wallaahu ilaahayna kafuuru waa mid dhaafid badan raxiimu naxariisasho badan yaa ayuha nebiyuna waa loogu dhawaaqay markii hore wixii dhacaybana arrinkaa inuu dhaco ma ahayne ha ahaatee ilaahay waaba dhaafayba waa kuu dhaafay ilaahay waa kafuuru raxiim waaba iska kaa saamaxayba canaantana ciddii la rabaa la canaantaayo wanaagsan oo inay fiicnaanteeda la rabo haddii canaan la waayo bes ciddii ku canaanan weydaayo wix toosin weydaa waa inaan markaa dan lagaa lahayn ninka la yidhaahdo zamakshari wa bi'sa maa qaalahu zamakshariyu buu yidhi zamakshari wuxuu yidhi baa a leelahay baas leh oo wuxuu yidhi ana hadaa kaana minhu sala allahu calayh wasalam zallatan sambirraxaan nabiga ka dhacday bay ahayd liannahu xarama maa axalla allaahu lahu markaa dee taxriimkaasna waa inagii manci baa ku fasiraynayba hadalkaas waa qilatu adab maca maqaami nubuwa maqaamka nebigoo sarreeya in zallo iyo sambiriraxo iyo weecasho iyo arrimaha la cabiro looma baahna wa jahlun bisifaati almacsuum waa la istaabanayaa culimmada marka taxriim ma ahayne imtanaca can bacdi imaa'ihi ayuu nebigu ka mancoonaaday iska daayey isagoo kuwo kale qalbigooda raalli gelinaya intiina waa lagu canaanta qad xaqiiqe farad allaahu ilaahay waa faral yeelay lakum idinka taxillata aymaanikum dhaarihiinna taxilladooda xalaalowgooda kafaaradooda taas baa ilaahay qad farad allah waa maxay bimacnaa sharac allah ilaahay waa idiin jireeyey wey lakum idinka taxillata aymaanikum taxilladaas oo xalaalow ah waxaa kaga xalaaloobi lahaydeen kafaaro inaad la timaadaan oo markay arrinkaas iyo dhaartaasi dhacdo suuratulmaa-ide gadaal lagu noqo fa kafaaratuhu idcaamu casharati masaakiina min awsadi maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatum waaya fa kafaaratuhu idcaamu casharati masaakiina min awsadi maa tudcimuuna ahliikum ilaa akhir ilaaya taas baa laydin jiray taxillada insaa laga wado ama taxillata aymaanikum dhaarihiinna taxilladooda oo taxilla tafciladaas furid furfuriddooda furiddooda cuqdintaas ama guntintaa dhaarahaas yaa furiddoodaa laydiin jiray wallaahu ilaahayna mowlaakum weligiinna weeyeye naasirkiinna wahuwa ilaahayna alcaliimu ilaahay wey alxakiimu ilaahay wey subxaana wa tacaala qisadii baa marka la dhex gelaya laynoo caddaynaya wadkur ka sheekay id waqti asara annabiyu nebigu siraystay ilaa bacdi aswaajihi xaasaskiisa qaarkood xadiidan war iyo sheeko markuu nebigu u siraystay xabsi ahayd baa layidhi yidhina adaan kuu sheegaye ha sheegin oo waa gabadhaas jaariyada inuu iska xarimay waxaa la socotay baa layidhi warka loo sheegay xabsaay khalaafada iyo maamulka iyo dowladda waxaa qaban doona aniga haddaan dhinto abibakar iyo cumar taasna waa lagu sirays cidnana haw sheegay iyana caaisha u sheegtay falammaa nabba'at markay warantay bihi xadiidkii iyo warkii loo siraystay oo ay caaisho u sheegtay oo waadharahu allaahu ilaahayna muujiyey calayhi dushiisa wa adharahu llaahu ilaahay nebiga u muujiyey calayhi warkii iyo sheekadii ilaahay nebiga u daahiriyey oo daalacsiiyey jibriil baa loogu soo dhiibay oo warkii in la sheegay nebiga loo sheegay carafa ilaa carafa nebigu waa ogeysiiyey bacdahu warkii barkiis gabadhii waa u sheegay wa acrada nebigu waana ka jeensaday can bacdin bacdina qayb qaybna waa iska daay dadka wan wanaagsan nidaamkoodaa sidaas waxa ay ogyihiin ma wada sheegaane sheekadii hadduu ogaaday nebiga loo sheegay in sheekadii faaftay haddee wuxuu yidhi warkii mayaa sheegto maxaa kugu kalifay umana wada sheegin qaybna waa sheegay qaybna waa ka jeensaday dadka wan wanaagsan baa tilmaamahooda waxaa ka mid a attakaaful ishalmaansiin waxay og yihiin inay iska soo qaadaan inaysan ogeyn oo kale waxay sheegtoo dhan looma sheegin mastaqsaa kariimun qad baa la yidhahda mid wanaagsan weligii masal gaaro wixii oo dhan ma sheego falammaa nabba'ahaa markuu u warramay nebigu haa gabadhii bihi warkii oo u sheegay in warkii ay faafisay qaalat iyadii waxay tidhi ilaa xabsa waxay u sheegtay caaisho keliya niyaddeedii waxay u degdegtay gabadhaa u sheegtay baa nebiga u sheegtoo warkii faafisay markii gabadhii hore oo warka nebigu u sheegay oo warkii u sheegay qaalad gabadhaasi waxay tidhi oo xabsaa man kumaa amba'ka kuu warramay nebi allow haadaa kaas yaa kuu sheegay inaan sirtii faafiyey yaa kuu sheegay caaishay u malaynaysaa iyadu ilayna caaisha inta u sheegtay waxay tidhi anigana waa la igu siraysay adiguna ha sheegin qaala nebigu wuxuu yidhi dhankay moodayba lagalama hadlin nabbaaniya waxaa ii warramay alcaliimu allaha ogaalka badan alkhabiiru ee khabiirkaa alcaliimu alkhabiir baa ii warramay bay nebigu nabba'aniya alcaliimu alkhabiir baa ii sheegay caaishana iima sheegin way cid kale oo binu aadamna iima sheegine waxaa ii sheegay rabbulciza alcaliim waxa sirta addoommadoo dhan allaha og alkhabiir allahan waxba ka qarsoonaan allahaasaa ii sheegay waxaa laga qaadanayaa baa layidhi wixii sir ah haddii la sheego waxyaala badan oo laga qaadanayo waxaa ka mid a sirta faafinteedu inaan loo baahnayn waxaa la yidhaahdaa kullu sirin jaawasa alinayn sir kasta oo laba dhaafta shaaca waa faafaa laba haddii mar sirtu dhaafto waa faafa waa faafaa sirtaas waa faaftaa oo labadaas waa labadee kii wax siraysay iyo kii loo siraysay labadaa hadday mar dhaafto bes weeye ama waxaa la yidhi kullu sirin waxa weeye oo laba dhaafa waaba ashafatayni waa labada bushimood labadaada bushimood mar haddayba sirtii soo dhaaftay shaaca haddaba gabdhahaas dee wax nebigu jeclaayoo rabay bay sababtood nebigii uga mancoomayo iskaga daayey waxaana la rabay wuxuu nabigu danaynayo ou raboo jecel yahay inay ku raacaan inay iska hor istaagaan iskaba dhaafe dee hawl baa halkaa ka xasishay waa la haystaa marka weeyaan waxbay galeen dee toobadkeen baa laga rabaa inta tuubaa haddaad toobad keentaan waa labadii gabdhood xabsa iyo caaisha labadeenu ilallaahi ilaahay intii ka ah dee kaana khayran lakuma ama ilaahay waa idinka toobad aqbalaya ficlu shardigii baa kuu jooga jawaab shardigii baad soo qadarinaysaa maxduufa yatub calaykuma ilaahay waa idinka toobad aqbalaya haddaad noqotaan oo toobad keentaan maxaa yeelay faqad saqat waxaa iilatay quluubukumaa qalbiyaashiinni baa iishay wixii idinku waajibay oo laydinka rabay bay ka iisheen wain tadaaharaa haddaad isku kaalmaysataan calayhi nebiga ee dumarka nebigu laba xisbi bay ahayn laba kooxood kooxdan marka caaisho iyo xabse iyo isla jiray hadda labadan baa lagu soo halqabanayaa haddii aad nebiga iskugu tagtaan oo aad isku kaalmaysataan fa ina allaaha ilaahay iyana jawaabkiiba hadda wainta dahaara calayhi aada soo qadaraysaaye ilaahay baa hadda u hiilinaya wey maxaa yeelay fa ina allaaha ilaahay huwa ilaahay mowlaahu nebiga mowlihiisa weeyaan naasirkiisa weeye weligiisa weeyaan haye wa jibriilu jibriilna naasirkiisa weeye wa saalixulmu'miniina mu'miniinta kuwooda wanaagsanna kooda saalixaay oo dhan nebiga naasirkiisa weeye asaalixuuna min almu'miniin hadda waxaaba loo jeedaabaa le abuubakar iyo cumar iyo dee nebigay u kaalmaynayeen gabdhahood hadday waxaan la yimaadeen gabdhahooda lama socone nebigay la socdeen abubakar iyo cumar waxaaba la sheegay inayba hadleenba cumar baa inta u yimid nebiga calayhi salatu wasalaam wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow haddii maxaa dhibo ku hayaba haddii aad gabdhahaan furto haddaad doonto ilaahay baa oo aad fudho aa kala tagtaan ilaahay baa macaadaah malaa'igta iyo jibriil baa macaadaah abuubakar iyo cumar oo aniga macaada ah aayaddu markaasay soo degto muwaafaqatan liqowli cumar iyadoo hadalkii cumar sidii uu yidhi lagu keenay fa ina allaha huwa mowlaahu wey wa jibriiluna waa waa mowlihiisa wa saalixu lmu'miniina waalmalaa'ikatu malaa'igtii kale ee tirada badnaydna bacda daalika intaa dabadeed dahiirun jamaaco oo u kaalmaynaysa wey dahiir fawj iyo jamaaco weeyo waxa weeye iyaguna nebiga maciisa oo u kaalmaynaya ciraabo badan baa aayadda ku jire waxaa ka mid a taa aan marnay waxaa kaloo ka mid a fa ina allaaha ilaahay huwa mowlaahu halka hadalka waa ku dhammaada hadalkaas waa taam wa jibriilu jibriil bilaabo malaku jibriil iyo wa saalixulmu'miniina mu'miniinta kuwooda wanaagsan iyo walmalaa'ikatu malaa'igtii kaleoo dhan bacda daalika intaa dabadeed dahiirun weeyaan intaa khabarkeedii dahiirba ah dahiir waa faciil taniyada yastawi fiihi almufrad wاlmuhanna wاljamac ka jariix oo kale iyo dahiir oo kale waka waxa weeyaan intaasba khabarkeeda waxaa la riday dahiirun weeyaan waa jamac u kaalmaynaya nebiga oo labadaa gabdhood hadday nebiga isku kaalmaystaan inta nebiga gurmado a fiiri arrintu waa arrin weyne fa ina allaha baa horta huwa mowlaahu haddaad labadiinnu isku dhan noqotaan oo nebiga dhan ka noqotaan oo isku kaalmaysataan labadaa gabdhood dartood keliya fa ina allaha horta huwa mowlaahu wa jibriil saalixulmu'miniin waalmalaa'ikatu bacda daalika dahiir intaas baa isku dhinaca waa meesha dee howlo dumar baa soo galay waa arrimo waaweyn weeye intaasba nebiga magaciisa weeyaan marka jibriil laba jeer buu meesha ku xusan yahay mar magaciisi baa la sheegay wa jibriil baa la yidhi marna walmalaa'ikatu bacda daalika buu ku jiraa malaa'igtuu ka mid yihi sharaftiisa iyo cajaa'ibtiisa ka midta taasna halkaasaa la dhigay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi casaa rabbuhu nebiga rabbigiis wuxuu xaqiiqo ku yahay waxaa la yidhahdaa casaa kasta oo qur-aanka ku jidha waa xaqiiqo kulligeed iyo maye labaa laga soo reebayaa middaan casaadan iyo casaa kale baa laga soo reebayaa inta kale laakiin waa xaqiiqa bay noqonayaan iyo kulligood waa wada sidaas casaada kalena waxaa weeye fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lard iyo casaadan casaa rabbuhu nebiga rabbigiis wuxuu mudan yahay ama xaqiiqo ku yahay in dallaqakunna hadduu idin furo an yubdilahu inuu u bedelaya aswaajan xaasas oo khayran khayr badan minkunna idinka marka dee lama helin in dallaqa kunna bay ku xihanta haddou idin furo weeye furninkiina ma dhicin marka kuwa ka khayr badanoo nebiga noogu loogu bedelay maba jiraan xaasas oo khayran xaasaskaasaa la tilmaamaya loogu bedeli lahaa lacalla haddii furnin dhici lahaa aswaajan oo khayran min kunna siddeed tilmaamood baa lagu sheega marka khayran min kunna kuwaasoo muslimaatin ah gabdho muslimaada kuwaasoo muuminaati waa wada sifooyin muuminaada alla ya rasuul rumeeyey kuwaasoo qaanitaatin mudiicaada kuwaasoo taa'ibaatin taa'ibaad denbiyada ka toobadkeena macsiyadaan daa'imin kuwaasoo caabidaatin mutacabidaada ilaahay caabudo cibaadada badiya waa kuwaasoo saaixaatin saa'ixaad ah waa maxay musaafiraat muhaajiraad ah soo hijrooday ilaahay iyo rasuulka darti u soo hijrooday kuwaasoo fayibaatin fayibaad ah oo guur hore soo maray iyo waa abkaarabba ah bikaarooyin garooba iyo bikaarooyin tilmaamaha hore xarfu cadaf lama gelin kulligood waa laga daayey muslimaati mu'minaati qaanitaati saasaa la iskugu wada xidhay laakiin middan xarfu cadaf baa la geliyado fayibaatin waa wow baa la keena waa abkaara sababto waa maxay sifaadka hore o dhan waa kulmi karaan oo waa maxay hal gabaraa waxay noqonaysaa waxa weeyaan muslimaat mu'minaat qaanitaat taa'ibaat caabidaat saa'ixaat sifaadkaas waa iskugu imaan karaan laakiin fayibaatin waa abkaaran ma kulmi karaan labadan tilmaamood ma kulmi karaan midun baa jidha taasina wataa qur-aanka haddee waa cajaa'ibtiisu waa cajo badan tahay taasina waa taas ayibaatin wa abkaara wuxuu yidhi lianna huyuuba walbikaara laa yajtamicaan fatadabbar waxaa tadabudhaa oo dhuuxdaa siral quraan qur-aanka sirtiisa iyo cajaa'ibtiisa taasna halkaasaa la dhig marka saa'ixaadkaas mar waa waxaa lagu fasiraa gabdhaha musaafiraadka ah oo ah muhaajiraadkii soo hijrooday waxaa kaloo lagu fasiraa saa'ixaatin saa'imaad ah gabdhaha saa'imaadoo sooma soonku waxaa la yidhi marka waa laba nooc soon xaqiiqi ah iyo soon xukmi ah ilaa soonkii waa nagu soo dhowey halkaa masladaan qabanno midka xaqiiqiga waxaa la yidhaahdaa tarku lmadcam wاlmashrab wاlmankax in laga tago cunadii iyo cabiddii iyo reernimadii qoyska loo tegayey midka xukmigaana waxaa la yidhahda qofku xifduljawaarix xubnihiisa inuu ka xafido macaasida dhagaha inuu xafido indhaha inuu xafido carabka inuu xafido marka waxaa la yidhaha asaa'ix alladii yasuuma haada soom soonkan dambe kan sooma oo jirkiisoo dhan wada soomo is-ilaaliya baa saa'ix noqonaya duunal awali kan hore samaya taasna halkaasaa la dhigay darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab